ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dahafurimmada la horumarinta dhaqaalo soomaaliya oo lungudowahay daadejinta qorshe kobaca iyo isbeddelka dhaqaalo dalka iyo deen afinta kureedda wasiirka wasaaradda qorshaynta xukuumadda soomaaliya wasiir beene beene ayaa sheegay in dhaqaalo dalka uusan dhisma korna haddii guul lungudeerna amniga dalka weyna usi sheegay in yeeto sababtiiyo xukuumadda amniga muhiimadda koowaad iyo anseeday economic developmentiga dalka ama dalka soomaaliya dhaqaalihiisa overall marka laga hadlayo waxaan rabaa horta inaan halmar dib u celinno waxaanan ku xadiin doonaa dowladda aan anigu qayb ka ahay ee shan iyo tobankii meyg dhalatay ka bacdi oo hogaanku u yahay doctor xasan sheekh maxamuud dalka annaga markaan nimid dabcan dowlad kastoo naga horreysay iyo annakaba iyo kuwa nagu xigtaba challenges aad u waaweyn oo aan lagu soo koobi karin hal tiram iyo laba tiram ayaa mar kasta dowladnimadeena hortaalo soo dowlad kasta waxaa laga rabaa inay maaneej garayso sida ugu fiican ee waddadii weyneed ee highwayga ee aan kasoo leexannay soddon sano ka hor oo aan xaggeeda u soconno sida ugu dhaqsiyaha badan oo meeshaan rabna aan ku tegi karno ayadoo duruufaha ay taabanayso waxyaabaha marka dhaqaalaha saldhigga u ah waxaa waaye dhaqaalo dalka ma dhismi karo hadduu uusan amni ka jirin ma dhismi karo amniga marka dhaqaalo bis maahna wax kastuu ku xiran yaha lakiin ana hadda prospectifeka waxaan ka imaanaa dhaqaalo dhisidda soo maadaama ee saas ay tahay prioritiska waaweyn ee deg dega ahaa ee hogaanka xukuumaddan xamse cabdibarre iyo madaxweynahaba ay qaateen waxaa ka mid ah amniga dalka in horta la sugo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac yo sheegay in dhiniga walhasaarowka dalka usageeka rooga kun sagaal boqol iyo kontonkii meeli usa roogi jari waxaad in badan maqli jirteen qorshaha horumarinta qaranka oo lixdameeyadii laga soo bilaabay oo rag soomaaliyeed oo aqoon-yahanihii ay xilli walba ka soo shaqaynayeen oo ku suntanaayeen waxaa noo soo baxday annagu markii aanu eegnay aragtidii madaxweynaha iyo hiigsigii uu doorashada ku soo galay iyo barnaamijkii aanu xukuumadda u geynay haddii soomaaliya ay rabto inay la tartanto dhiggeeda hadda dhiggeedu ma aha nimanka hadda aynu deriska nahay ee aynu jaalka nahay ee la yidhaahdo sabsaxaara afrikada kuwa ku noolee jaad iyo niger iyo maqaadiruhu ku habsatay ama south suudan iyo meelaha maqaadiruhu ku habsadeen keliya maaha kuwaasaynu ku suntanayno mararka qaar hormuudba ka ahayn dhammaan dadkii ku dawahay dahafurka madalla horumarinta dhaqaalo soomaaliya yaa iskarahay in marka hore ahmiyadda la siiye amniga